liimaha boqaatir nuur waxaan ahaa xubin ka mida ergada shirweynaha labada gobol ee maamulo sameynta gobolada ay shabeellada dhexe yihiidaan ugujiidaanaan ka tirsanahay khaasatan degmada mataban niyahow waa laysuu keen yeeray hoolkii baan ku xaadisnay ka hor waxaa ka horreeyey buuq ah haddii ilaahay ku roon yahay dadkaanay meelo dhaadheer ay ka yimaadeen markii hoolka lagu soo dadku waxay ka yimaadeen meelo dhaadheer waxaa loo sheegay in jiifkii iyo haddii ilaahay ku roon yahay raashinkii laga saaciidayo dadkuna kuma qancin already waxaa ka horreysay shirkan hadda maanta dumay ee dastuurka looga hadlayay buuq ku saabsan xaggii tasiilaadka dadku ay sheeganayeen oo ah wax logistiga ma haysano oo haddii ilaahay ku roya annagu jif guryahani yaan ku haysano waxaan ka nimid gobollada dheer waxaan ka nimid meelo qaar tuulooyin oo baadiye ah waxaa jira dhibaatooyin iska oo dhibaatooyin badana iska jira sidaa darteed adugu waa lala hadlay waxaa la hadlay olo ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxay dhaheen howlkaan kaga hadlaynaa howlkii m markii la tegana waxaa loo sheegay inaan haddii ilaahay ku roon yahay dawladdu wax tasiilaada ku bixin shirkan sidaasaa naloo sheegay wax qarasha oo lais siinaayo ma jiraan ayaana lagu yidhi qofkii rabaahina waa uu tegi karaa qofkii kalena waa joogi karaa asagay dan u tahay inuu samaysto maamulkan wax ka samaysto oo dawlad madax bannaan iyo madaxweyneah uu soo saaro ma garata wallaahi waa buuq buuq badanaa jira oo already inaysa suurtagelayn arrintaasaa muuqata sababtoo ah dadku waa dad yimid magaalo inta badan aanay deegaan u ahayn marka laga reebo dadka degan jawhar waxaa jira haddii ilaa ku ray dad hore hoteello u deganaa waxaa jira dad maqaayado iyo aniga cabdiraxmaan xuseen guuleed anigana ergada hiiraana ka socday shirkaan niyahow meeshaan dadkii rasmiga ahay oo reer hiiraan way ka maqan yihiin waa dadka beledweyne jooga dadkii intii badneed oo muhiimka ahayd sida ugaasiyadii duubabkii dhaqanka siyaasiyiintii reer hiiraan wixii oo dhan way ka maqan yihiin meeshaan dad markii horeba lasoo qaldayaa jooga oo anagaan kula hadlaa oo ka mid ahay waxaan moodaya meesha in cadaaladu taallo oo dadkii la keeni doono ugaasiyadii iyo duubabkii iyo siyaasiyiintii hadda meesha waxaan kala kulanay qofkii hadla oo waxa anagu aan wadano waxaan ahayn ka hadlaa ciidanaa joogay banaankaa loo saara ali marka anagu waana tegaynaaba subax haddii ilaahay idmo degaankii aan ka nimid aan ku laabanaynaa oo hiiraan hadde maamulkeenana dadkaasaan maaragtay madaxdeenii iyo siyaasiyiinteenii iyo ugaasyadeennii meeshay jiraanaan waa la keenaa hana laku yiri ugaasyadii waa ugaashka waa la keenaa ugaas khaliifka ugaas xasan kaliif ma ahana ugaasyadii kale xataa beelaha kale way maqan yihiin siyaada dhaqameedyadii way maqan yihiin siyaasiyiintii way maqan yihiin wixii ugaas xasan waa maqan yahay dadkii dhammaa oo muhiimka ah meesha way ka maqan yihiin sidaas daraaddeed annagu marka waxaa naloo sheegay markii hore oo shirka xaruntan laga furayay in la keeni doono waana la keeni diiday haddii la keeni diidana annaga la sanada waxaana laku yidhi waxa aan anagu rabnaad keliyaad ansixinaysaan haddaad ansixin weydaana banaankaad ubaxaydaan hadda deegaanka nagi marka horaa maqaad uga soo tagnay haddana waan ku laaban doonaa insha allah